bismillahi raxmaan raxiim horta waa nasiib daro inaanu magaranaysaa laba sannadood inaanu ummaddayadii oo naga sugisay de horumar iyo ixtiraaf iyo midnimo wada jir ah inaynu laba sannadood dhaafi weyno doorasho iyo commission aada iyo aad aan uga xunahay waana ka abolojas garanaya ummadda reer somalilan uma qalanto muran dad isxilqaamay oo haldoorka reer somalilanah oo sheekh cali sheekh cabdillah sheekh cali jawr ka mid yahay muuse dal xaaji muuse dalib ka mid yahay food ka mid yahay sheekh aanfood ayaa horta arrintiina dhexdhexda waa sii ahaan jirtay weligeedba markuu riyaala madaxweyne ahaa annagoon mucaarad ka hayn marka insha allahu tacala waxaan jecelahay inay dadkaasi ay keenaan sulx kii laba kun iyo sagaalkii taasaanu sugaynaa insha allah madaxweynena wuu la kulmayaa afar maalmood ka bacdi annagu waanu la kulanay mowqifkee waan sheegnay waxa weeye dalkan waa xundhur ah murankeena doorasho ha dhacdo waxaanu aragnaana kod iskaa la sameeyey laba sanadii waa nol anvoid ma jiro wax ka jiraya ma jiro dastuurka iyo xeerka soo in lagu kala baxo maaha inta guddi madax bannaan oo shacabka ka socta ayna dhexdhexaadinayaan idinkiiyo mucaaridkii iyo xukuumadda somalilan dhibaatada haysta waxa weeye sharciga ma taqaano sharciga ma taqaano waxaa ka mid a baleeg waddani oon baarlamaan gelin oon doorasho baarlamaan gelin ayaa leh waxaan leeyahay baarlamaan waa sharci daro waa constitution baarlamaankeenii ayaa iska fadhiya shan iyo toban sannadood oo shan sano la qaatay waa bilaa sharci maantana waxa weeye sharcigii wuu hor yaallaa sharcigii dadkeyna eegi maayaan madaxweyne waa inuu sharciga ilaaliyaa isagiiba hadda sharciga ku haysanaa maadaama aan baarlamaan la soo doortay aanu jirin so inay iyagu sii joogaan maaha dalkiiba baarlamaan la-aan buu noqonaya waxa weeye cad sharcigu wuxuu odhanayaa cidda bedelaysa cid la soo magacaabaya noqone baarlamaan elected ah waa food ku yimid laakiin odhanaya sii fadhiyo markay shanta sano ka baxeen dibad ka baxeen dowladdii siiraanyo ayaa sana iyo sideed bilood u kordhisay marka waa sharci daro sharci odhanaya guurtida ha soo joogto ha isdoorato ma jiro baarlamaan odhanaya ha sii joogo ma jiro haddaanu berigii hore soo xumoodnay maanta ma ogolaanino dhowaan baarlamaanku waxay ansixiyeen miisaaniyaddii dowladda waxaa ka mid ahaa qodobada lagu soo daray in axsaabta intii ugu qoondaysnayd miisaaniyadda in lacaga looga jaro caafimaadka iyo cusbitaallada iyo in looga jaro arrintaasseed u aragtaa horta waa jahalnimo jahalnimo jahliga inahay waxa weeye baashi waxaanu garanayn inuu isagu xusbigii soo doortay uu accountable siyaasadiis ku socdo lama arag m b wakiilahoo xusbigii uu ka yimi soo u talinayo xusbi waa inu isaga u taliyaa xusbiga bolosigiisa ku shaqeeya horta taasi waa jaahilnimada ay ka mid tahay inaanu ayaan meeshka baasist ku wada meesha lahayn arrintan ninkan nin kale horta keenaya wax loo footeeyaa laga jaro ma jiro waad arkaysaa kilibkii la sameeyey si duuduub baa lagu sameeyey lifaaqu kuma jirin isaga waxaan ka daba keenay waananu ognahay anuu siiyay baashi wuxuu doonayaa in khilaafku barto bato oo soomaaliya dunto laakiin soomaaliya dumaysa baasho haddanu iska heshiina waa lana yaqaanaayo waanu iska heshiinana idinkuma ogolaanaysaan in la idinka jaro lacagta miisaaniyadda marka hore idin qoontaysnayd in cusbitaallada iyo meelaha caafimaadka laydinka jaro ma ogolaanaysaan miya caafimaadka lacagta in laga jara iyagaa weeye kuwan maxay qabtaan anagu institutionkii soo saaran iyagaa nahay bal muxuu qabtaa bal baasha muxuu qabtaa khilaafkiinan gudaha somalilan axsaabta mucaaridka iyo ka dhexeeya xukuumadda siduu kusoo afjarmaya xalku yahay adiga xal ahaan aad u aragtaa xalku waa laba midun xalku wuxuu noqonaya guddidaasoo insha allahu tacala xalkeena sidii iyo inaynu sidii ninety threegii anshir labaad oo magaranaysa somalilan la review garaynayo waxay naga qabsaday maxaa inaga xumaaday aynu dib aasaas u samayno mar haddii doorasho ay socon weydo baarlamaan fadhiyayaa ma jiro madaxweyne fadhiyayaa ma jiro golo dhexee ma jira waxaan kasoo bilaabnaa ninety threegii safarka kenya aad ku tegtay waxaad la kulantay dad siyaasiyiina dadkaad la kulantay ee sawirada lasoo dhigay baraha bulshada waxaa ka mid ahaa madaxweynaha jubbaland sheekh axmed madoobe arrintaa bal nooga war waan soomaalian la kulmaynaa waanaan la kulmaynaa soomaalisa way ku baaba'aysaa waxaan doonaa inaan soomaali caqli soomaali keenna oo maanta soomaaliya black hole bay ku noqotay kiis africa innagana bar madow bay noqotay inaanu keenno abroach soomaaliyeed oo lagu xaliiya soomaaliya arrinteeda waxaanu aragnaa inay jabuuti dan u ahayn waxaanu aragnaa inay etoobiya u ahayn dan u ahayn waxaan aragnaa inay kenya dan u ahayn maraykan u daheen waa arrin soomaaliyeede soomaali ahaan baanu ku dhisinaa arrintaas oon ku xusoo lafgadaynayna marka kelka shanaad n f d oo soomaali magaranaysaa somaali kenyanska iyo soomaali wixii caqligaba waxaanu samaynaa guddi soomaaliyeed oo eldarisa elita ayaan doonay inaanu samayno oonu samayno road mapkii soomaaliya lagu hagaajin laha waana danta somalilan inaynu bartinal helno wanaagsan oo aynu ku kala baxno insha allahu tacaala wadahadalna la yeelano
taasi miyaana ka hor imanin gooni iskutaarkii somalilan gudoomiye waxa naga dhexeeya soomali waa bori qori waa jiir qura waa jiir qura oo shan loo qayqaybiyey shan loo qaybiyey xaq baanu leenahay inaanu magaranaysaa soomaali markiinu har hargeysa ahayd mee soomaali laga hagaajin jiray jabuuti looga yeeri jiray nfd looga yeeri jiray ugaadiya looga yeeri jiray maantana waxaan doonay roolkay aanu ciyaarno anigu maskaxda ciidanka yar konaya waxa la isla hor hebel buu isla taagay hebel buu isla taagay waa am leader leader baanu ahaa maayan daba inanka yare garanayn soomaali wax isku tahay anu inaan dhaqan maaha iyo hogaamiyo inaan hogaamiya jaahilka